aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir sidaad horeybaa u sheegtay marka astaantan gaarka ah la maqlo dadka dhegeystayaasha waxay dareemayaan in howlgal ama weerar cagmarin ah ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaadeen uu jiro saaka waa subaxnimo khamiis ah lix iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday taliska ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka waa mid aad u culus oo laisku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana weerar ku qaaday saldhigyadii halkaas ay ku lahaayeen ciidanka dowladda federaalka ciidamo kala duwan oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ayaa deegaanka ku sugan oo saldhigyo ku lahaa waxaana dhammaan ciidankaasi ay la kulmeen weerar culus oo abaabulan oo ay qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka wargaadhi waa deegaan istraatiiji ah oo ka mida deegaanada hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waayadii u dambeysana wuxuu ahaa taliska guud ee ciidanka dowladda federaalka si gaara weliba wixii ka dambeeyey ee dagaalkii cuslaa ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay kaasoo ugu dambeyntii ay ku guuleysteen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay la wareegaan ee degmadaas muhiimka ah marka saaka mar kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar abaabulan oo qorshaysan ku qaaday deegaanka wargaadhi ciidankii dowladda federaalka halkaasii joogayna dhammaantood waxaa ka dulshan qaray rasaasta ay ridayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka dabcan waxaa laisku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan warar kala duwan ayaa na soo gaaraya inkastoo aan xilligan xaqiiqdooda wararkaasi aan boqolkiiba boqol isku haleyn karin oo ay u baahan tahay in kala shaandhayn lagu sameeyo haddana wararka la hubo waxay tilmaamayaan in deegaanka wargaadhi uu martigelinayo weerar culus oo ay qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaankana muddooyinkii u dambeeyey wuxuu ahaa talis ay leeyihiin ama ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda federaalka ee gobolada shabeellaha dhexe hiiraan galguduud ilaa iyo mudug halka laga haga ayuu ahaa saaka marka waxay ka dhigan tahay in mar kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen goob muhiim ah oo istraatiijig ah waxaa sidoo kale ahmiyadda deegaanka wargaadhi marka laga hadlayo dadka yaqaana ay tilmaamayaan in uu yahay deegaan muhiim ah oo u dhexeeya magaalada masaajid cali guduud iyo weliba degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena wuxuu u dhow yahay oo uu kaabiga ku hayaa wadada dhanka xeebta marta oo waayadii u dambeysay ciidanka dowladda federaalka ay adeegsanayeen islamarkaana xasan sheekh maxamuud iyo madaxda la midka ah markay warbaahinta ka hadlaan ay ku faani jireen in qofkii iyaga ka mid ah muqdisho baxa uu tegi karo mudug iyo qaybo ka mid ah iyadoo aanu marin deegaana ay maamulaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadda wadadaas ayaa qiilqiil ku jirta ayaa la leeyahay waxaana xitaa haddii waxaana haddii ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegaan deegaanka wargaadhi ay ka dhigan tahay in ceeldheer iyo iyo masagawa iyo meelaha la midka ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan iyo xitaa degmada xaradheere ee gobolka mudug ay uu ka go-ay khadkii gurmadka ee ka imaanayay magaalada caasimadda ee muqdisho marka dagaal culus ayaa ka socda deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laisku adeegsanayaa hadba wixii kusoo kordhana inta aan ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaan dhegeystayaasha insha allah usoo gudbin doonnaa waa mahadsan tahay salmaan